أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynaa tafsiiru suuraة النisaa casharkeena aayadda boqol iyo lixdanaad ayuu ka bilaabmayaa waxaa la soo haayey yahuudda iyo sida ay nebiyullaahi ciisa iskugu dayeen inay dilaan oo ayaguna ay markii dambena isaga dhaadhiciyeenba inay dileen kufrigoodii qalbigoodii sidii alla u daboolay subxaanahu watacaala sidaa guud markuu rabbi uga hadlay ayuu halkan alla wax kale cuquubo kale oo dunuubtoodii ka dhalatay ayaa halkan lagu tilmaamayaa marka alla wuxuu leeyahay fa bidulmin dulmi sababkii dulmiga oo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday haaduu yahuudoobay yaan xaramnaa aan u xarimnay calayhim iyaga korkooda aan uga xarimnay dayibaatin waxyaabo wan wanaagsan oo xalaal u ahaa markii hore kuwaas oo uxillat loo xalaaleeyey lahum iyaga loo xalaaleeyey yaanu ka xarimnay wa bisaddihim leexintooda annaasa dadka ay leexinayaan can sabiilillaahi jidka alle ay ka leexinayaan dartiis ayaanu uga xarimnay waxyaabo xalaal ahoo loo xalaaleeyey kahiiran saddan celin leexin leexinta oo kahiiran aada u fara badan ayb ama kahiiran zamaanan ay leexinayeen waqtiyaalo waqtiyaalka oo kahiiran aada u fara badan wa akhdihim qaadashadooda darteed ayaanu uga xarimnay dayibaadkaas wa akhdihim qaadashadooda arribaa ribada ay qaadanayeen darteed qaadashadooda ribada ay qaadanayaan darteed walxaal qad nuhuu iyadoo walxaal qad xaqiiqo ah nuhuu laga reebay canhu xaggiisa laga reebay ribada qaadashadeeda wa aklihim cunistooda amwaalannaasi dadka maalyaalkooda ay cunayaan bilbaatili ay ku cunayaan cunistaa ay dadka amwaashooda ku cunayaan baatil intaa darteed ayaanu wixii u xalaal ahaa aanu uga xarimnay wa actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaaladii waxaanu u diyaarinay cadaaban minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin cadaaban cadaab ayaan u diyaarinay cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo labadan aayadoodba ciriiri nimankaa yahuudda lagu ciqaabay la geliyey ayuu rabbi tilmaamayaa ciriirigaasna xagga waxaa laga geliyey waxyaabaha yacni madaacimta la cuno waxyaabo awal xalaal u ahaa oo wusci iyo waasacnimo ay uga sugnaayeen ayaa laga soo ciriiriyey sababtuna waxay tahay wixii ay ku kaceen oo in marka lagu adkeeyo waxaa u keenay ama yacni sabab u ah xumaantii ay faleen iyaga markaas marka alla wuxuu leeyahay fa bidulmin fa bisababi dulmin dulmi ay geysteen sababkii mina dulmiga oo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday haaduu yahuudoobay kuwii yahuudoobay dulmi xaggooda ka ahaaday ayaanu xaramnaa u xarimnay calayhim iyaga korkooda aan uga xarimnay dayibaatin waxyaabo wan wanaagsan kuwaas oo uxillat loo xalaaleeyey lahum iyaga loo xalaaleeyey taxriim marka fa bidulmin tajaari majruurka xaramnaabuu ku tacalluqaa inta dambena sidoo kale waa un xaramnaada unbaa lagu tacallujinayaa marka jaari majruurkii wax ku tacalluqayay inuu soo hormaro wixii uu ku tacalluqayeyna ou daba maro meeshaan hadda marka taqdiimkaas macnihiisa cilmulmacaani ahaan waxaa weeyaan litaqbiixi wataxdiiri fool xumeyn la fool xumeynaayo iyo digniin layskaga digayo darteed baa loo soo hormariyey taqbiix iyo taxdiir baa ku jiro macnahaas ayaa marka loo soo hormariyey macnuhuna marka waxa uu yahay waxaa la rabaa marka ugu horeysaba inaad ka waantowdo wixii sababkii baa lagu ayaa lagu soo hormarinayaayo fabidulmin min aladiina haaduu marka waxaan soo socdo dulmigaanay ka dhasheene intaan wixii lagu sameeyeyba laguu sheegin war waxaan ka cabso waayo macnaheeda oo dulmigan iyo waxaan yacni ay sameeyeen oo kale ha ku dhicinina ama taqbiix dulmi aad u weyn oo ay iyagu sameeyeen ayaa waxaan laga xarimay ay ka dhasheen ayuu alla leeyahay subxaanahu watacaala macnuhu sidaas wey iyo wabisaddihim leexintooda ka celintooda annaasa dadka ay ka celinayaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ay ka celinayaan darteed baanu uga xarimnay dayibaadkaas kahiiran saddan celin kahiiran aada u fara badan marka kahiiran waa sifo mawsuufkeeda loo soo qadarayaa saddan kahiiran zamaanan kahiiran waqti fara badan intaba waa la dhihi karaa ayb aayaddan marka alimaam abu jacfar itabari waxa uu yihi wakaana sadduhum can sabiili illaahi celintooda oo ay dadka jidka alle ka celinayeen wuxuu ahaa biqowlihim cala allaahi albaatil ilaahay korkiisa inay baatil ka sheegaan biqowlihim cala allaahi albaatila ilaahay bay waxaan u qalmin oo uunan jidaynin bay rabbi ka sheegayaan ayb waaddicaa'ihim iyo sheegashada ay sheeganayaan ana dalika can illaahi arrintaa inay ilaahay xaggiisa ka timid weliba waa laba cuduro aada u waaweyn ilaahay bay been ka sheegayaan haddana beentaas bay ilaahay u nisbeynayaan oo waxay leeyihiin xag alle ayay ayay waxaan ka yimaadeen wa tabdiilihim kitaaballaahi iyo bedelaadooda ay bedelayaan alle kitaabkiisa wa taxriifi macaaniihi iyo macaanida kitaabka alle oo ay ay bedelayaan marka kitaabkii allena tabdiil axkaamtiisay ku sameynayaan markay fasirayaanna qaladay u fasirayaan sidii aan muraadkii alle aayadda ama u ka lahaa si ka duwanay u sheegayaan ayb wa taxriifi macaaniihi can wujuuhihi wa kaana min cadiimi dalika kan ugu weyn arrintaa marka waxyaabaha lasoo sheegay waxaa ka mid ah juxuuduhum nubuwata nabiyina moxamedin sala allahu calayhi wasalam midda ugu weyn oo ay dadka uga celinayaanna waa diidista ay nebi moxamed nubuwadiisa ay diidayeen iyo wa tarkihim bayaana maa qad calimuu min amrihi wixii nebiga ay ka ogaadeen inay caddeeyaan ka tegista ay ka tegayaan liman ay u caddeeyaan jahila amrahu nebiga arrinkiisa ka jaahil noqdo min annaasi dadka ka mid ah ayb wa binaxwi dalika kaana mujaahidun yaquulu aayadda marka mujaahid sidan oo kale u fasiraya marka dadka waddada alloo laga laga leexiyaa waa maxay jidka alloo dadka laga leexinayaa muxuu yahay mar haddaad diintii siday ahayd maaha si kale ah ugu fasirto dadkii waa ka leexisay waddadii alle mar haddii wixii xaqa ahaa oo dadkuna ay baahida u qabeen aadan u sheegin markaa oo aad markaa ka qariso adoo dana markaa ka leh gaar aho ama dana adduunyo ama waxyaabo lamida gaa yacni ka rabo aad uga qariso taana marka yacni dadkii oo waddadii alle laga leexiyey ayay markaa la mid tahay ilaahay oo baatil laga sheego wax uunan dhihin waa yiri la yidhaah oo diintii oo jahli lagaga fadwoodo iyada lafteeda dadkiibaa waddadii alle looga celinayaa looga xayirayaa ayb macnahaasaa marka oo bisadihim can sabiilillaahi uu ka bixiyey alimaam abu jacfar atabari wa akhdihim iyo qaadashadooda arribaa ribada ay qaat ay yani qaadashadooda ribada ay qaataan darteed ayaanu uga xarimnay dayibaad loo xalaaleeyey walxaal qad nuhuu laga reebayna iyaga canhu ribada qaadashadeeda laga reebay can akhdi ribaa wa aklihim cunistooda amwaalannaasi dadka maalyaalkooda ay cunaan bilbaatili ay ku cunaan taa waxyaabahaa ayaanu uga reebnay ayaanu uga xarimnay waxyaabo xalaal u ahaayo ciriiri aan u gelinay marka meeshaan dayibaatin uxillat lahum waa layska duuduubay suurat lancaam aan ugu tegaynaa wacala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufur wa min albaqari wاlghanami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ilaa maa xamalat duhuuruhumaa aw ilxawaayaa aw ma اkhtalata bicadm dalika jazaynaahum bibagyihim xagga wixii la xarimay baa lagu bayaaniyey inta waa lagu ijmaaliyey waa lagu duuduubay gardaradii xagga waa la ijmaaliyey fii suurati اlancaam bibagyihim dalika jazaynaahum bibagyihim bagyigana intaa lagu fasiray oo fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaati uxilat lahum wbisadihim can sabiili اllahi waakhidihim الriba waaklihim amwaala الnaasi baqiga aayaddaas ay duuduubtay intuu ku fasiran yihi طayibaatin uxilat lahumta inta lagu duuduubayna ancaamuu ku fasiran yahi labada aayad marka waa isfasirayaan ayb qur-aanka marka tafsiirka ugu xooga badanna ama duruqu tafsiir waxaa weeyaan tafsiiru اlqur'aani biاlqur'aan qur-aanka in qur-aan lagu fasiro ayb wa actadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriina gaalada kuwa alla diiday minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin yahuudda cadaaban baan u diyaarinay cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo meeshaan marka abubakar ibnuulcarabi wuxuu yidhi iyagoo haddana sidan qur-aanku uu ka sheegay haddana ahlu kitaabka yacni wax kagadashadooda iyo wax kagadiddooda iyo la mucaamilkooda beec haddana markaa yacni waa bannaan yahay iyadoo muxaramaadkan ayagoo dhex muquuranayo ayaa haddana waxaan la xarimin in lala macaamilo gadasho iyo wax ka gadasho wax ka gadid iyo wax ka gadasho labadaba mar haddii waxa aa kula macaamilayso sharciga uunan xarimaynin saasuu yidhi waqad maata annabiyu sala allahu calayhi wasalama wa dircuhu marhuunun cinda yahuudiyin nebigu wuxuuba dhintay isagoo dircigiisu nin yahuudi ah rahan uu u dhigay agtiisa isagoo markaa yacnii ka qaatay shaciir heed ayuu ka amaahday waxaa kaloo alla yidhi waطacaamu ladiina uutuu lkitaaba xillun lakum markaa nebigu markuu la macaamilayo ma dhihin war adigu xaggeed ka keentay masegadan amaad ribo kusoo qaaday waxaagii yacnii haddii marba maalkooda xalaal iyo xaaraan isku daran ay iska tahay adiga inaad su-aasho kan muxuu yahay iyo aada dhahdo shardi ma aha haddii laakiin xaaraantiio cad inaad kula macaamishana ma bannaana kasabkiio aada u jeedid meesha uu kasoo qaado xaaraanta ana ood og tahay kasabkaas inuu kii xaaraanta ah uu yahayna ma la macaamilaysa laakiin qof maal xaaraan iyo xalaal isku daray inaad wax ka iibsato iyo inaad wax ka gaddo iyo taas iyadu xaaraan ma aha mar haddii uunan ahayn shaygaas shaygii bidaad xaaraanta u ahaa haddii uunan ahayn taasay marka meeshaan kala baxaan ahlucilmiga abu xayaan isaguna waxa uu yidhi markuu alla dulmigooda sheegayey sida ay u kala ahamsan yihiin ayaa laga bilaabay wuxuu yidhi wabudi'a fii anwaaci dulmi bimaa huwa ahamu wa huwa amru ddiin diin iyo maal yaa muhiimsan diinaa muhiimsan diinkaa laga bilaabayoo wabisadihim can sabiili llaahi aley hortaba dadkay waddada alle ka hortaagan yihiin marka qofku markuu diinka kaa hortaagan yahay dhib weyn uu kugu hayaa laakiin dadka maanta rootiga ninka ka goosto ama ninka rootiga ka xayiro waa garan karaanoo markaa intaasaa soo baxayso waa qaylinayaan oo naf bay u goynayaan oo diinkii laakiin dan weynkama laha haddii laga xayiray haddaan laga xayirin ayb marka ugu dambayso gurigaaga ma isaga tukatid uu kuleeyahay maxaa adiga dhibaatadan yacni diinkan allah iska leh dadkii marka yani dad wuxuu noqday dareenkiiba aad ai aad daciif u noqday marka wahuwa amru ddiin ayaa laga bilaabay wahuwa sadu can sabiili اllahi uma bimri اdunyaa ayaa lagu xijiyey addunya wahuwa maa yatacalaqu bihi اlaadaa waa waxa marka uu ku tacalluqaya dhibka fii bacdi اlmaali weliba lagu bilaabay lanna waahdihim ribaa baa lasoo hormariyey maal nooc maalka kamida ayay ku tacalluqeen ayb uma irtaqaa ila alablaqi fi lmaal kii xeel dheeraabaa loo sii gudbayo oo waxay tahay aklu amwaali nnaasi bilbaail dadka maalkoodaba in baail looga cuno laakin الraasikhuuna fi اlcilmi minhm wاlmu'minuuna yu'minuuna bima unzila ilayk laakiin lagu noqoye alraasikhuuna warkii hore istidraag ay tan u tahay nimankii mar haddii dad noocaana la sheegay kulligood ma ahan baa lagu leeyaho dad fiicanna waa ku jiraan oo diinkooda ku dhowrsado marka alla wuxuu leeyahy laakiin lagu noqoyay alraasikhuuna kuwa goomadoodu ama cagtoodu ay ku sugnaatay filcilmi cilmiga ay ku sugnaato cilmiga ku raasikhay minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin yahuudda ay ka mid yihiin iyo wlmu'minuuna mu'miniintaba yu'minuuna way rumaynayaan bimaa kiibay rumaynayaan unsila la dejiyey ilayka xaggaaga iyo wamaa kii unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa wixii lasoo dejiyey ayay rumaynayaan wa amdaxu waxaan ammaanayaa almuqiimiina kuwa oogayo alsalaata salaada kuwa oogayaan ammaanayaa waalmu'tuuna wahum iyaguna kuwa almu'tuuna waayo kuwa siinayo azakaata zakada iyo waalmu'minuuna kuwa rumaynayo billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka aakhira rumeeyo rumeeyey ulaa-ika kuwaadaasa nu'tiihim waxaanu siin doonaa ajran ajri ajriga oo cadiiman weynin badan marka nimankan dad ayaguna fiican oo cilmiga si fiican uu uga daadegay oo haddana alla yacni kitaabbadii horena rumaysan nebigana rumaynaya sida cabdullaahi ibnu salaam iyo kuwaas ayaga waa la ammaanayaa laakiin lagu noqon yahay alraasikhuuna kuwa ku raasukhay oo gomadoodu ay si fiican ugu dhegtay oo aan liiqliiqad iyo leexleexad uunan ku jirin fi lcilmi cilmiga kuwa ku raasikhay oo gomadooda ay ku raasikhday minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin yahuudda iyo wlmu'minuuna mu'miniintaba yu'minuuna way rumaynayaan bimaa biladii kiibay rumaynayaan unsila la dejiyey ilayka xaggaaga loo soo dejiyey iyo wamaa bay rumaynayaan unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa waalmuqiimiina asalaata dhowr wej baa ku jirta isku soo duuduub wejka ugu fiicani waxaa weeyaan waalmuqiimiina waxay ku ayani waxay ku nasbisan tahay ficil maxduuf ah oo ficlulmadxi ah carabtuna intay hadal markay ammaan rabaan madxi iyo demi marka ay rabaan qola inay ammaanaan ama ay caayaan iyo marka la rabo usluubka carabiga wuxuu yahay ficlulmadxiga iyo ficlu demiga intay iska jaraan ayay mafcuulu bihiga meesha keenaan marka waalmu'minuuna ayaa soo socotay waalmuqiimiina la yidhi waawlcadafna waa la keenay ishkaalow keena marka waayo haddii la cadfaayo waxay ahaan lahayd walmuqiimuuna in la dhaho lama dhihina walmuqiimiina la yidhi marka waxaa ugu fiican sida dariiqada siibaweyhi iyo rag badan ay ku tageen sidoo kale ibnu qutaybata adinawari isagana ibnu qutaybata adinawari kitaabkiisaan ta'wiilu mushkili qur'aanka ay tilmaamayaan walmuqiimiina in lagu nasbiyo ficlulmadxi ficlu damigana waa sameeyaanoo fii suurati tabat wamra'atuhu xamaalata alxaabi waadumu xamaalata alxaabi yaa u qadaran sida loo badan yahay naam qaar kale waxay leeyihiin bimaa unzilada yani bimaa unzila bimaada ayay ku cadfan tahay waa fii maxalli jarin ilayka damiirka kaafkay ku cadfan tahay qaar baa dhahayo min qablika damiirka kaafkay ku cadfan tahay kulligood waxay leeyihiin waxaa ka fiican midda hore waayo waxaaba laysku khilaafsan yahay shay yacnii isim daahira damiir in yacni lagu cadfo xarafka jarna aan la soo celinin khilaafaa ku jira in kastoo ay bannaan tahay waxaa ka fiican marka in wa amdaxuda layskaga wado ayb qaar kale waxay kasii fiican tahay weliba in la yidraahdo waaba waxaa aada yacni bacdi yani selefna laga sheegaa walmuqiimiina salaatadan markay tacliilinayaan waxay yidhaahdaan kaatibkii baa gefay walmuqiimiina bau qoray walmuqiimuuna inuu qoray ahayd haddii marka barnaamijkaas la furo barnaamij tashkiik iyo dhib dhalinayo waayo qur-aanka hadda musxafka cuhmaaniga walmuqiimiinadaasaa ku qoran haddii la yidhaha marka waa qaldan tahay khatar waa inca taas marka waa laga fiican yahay wax qaldan ma jiraan oo qoraal ahaan u qaldan walmuqiimiina nasbaheedana caamilkeedu waa ficlu lmadxi waana muqadar waana usluub luqada carabiga aad ugu caan ah wa amdaxu waxaan ammaanayaa almuqiimiina kuwa oogaya asalaata salaada kuwa ooga waalmu'tuuna marka waa khabarun limubtada-in maxduufa wahum ayaa lale iyaga kuwaan la sheegaya salaada oogayo almu'tuuna waayo kuwa siinayo azakaata zakada wlmu'minuuna kuwa rumeeya bilaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka aakhira kuwa rumeeyey ulaa-ika kuwaadaasa nu'tiihim waanu siin doonaa ajran ajri baan siin doonaa ajriga oo cadiiman aada u weynin badan inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wاnnabiyiina min bacdi inaa anagu awxaynaa waanu waxyoonnay ilayka adiga xaggaagaan u waxyoonnay kamaa sidii awxaynaa aanu ugu waxyoonnay ilaa nuuxin nuux xaggii aanu ugu waxyoonnay iyo wاnnabiyiina nebiyaalkii aanu ugu waxyoonnay min bacdihi isaga gadaashiisa ahaayeen wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ibraahiima ibraahim baanu u waxyoonnay wa ismaaciilaan u waxyoonnay wa isxaaqa baan u waxyoonnay wa yacquuba baan u waxyoonnay walasbaati baan u waxyoonnay owlaadu yacquub wa ciisaa baan u waxyoonnay wa ayuuba baan u waxyoonnay wa yuunusa ayaanu u waxyoonnay wa haaruuna haaruun baan u waxyoonnay wa sulaymaanana waa u waxyoonnay wa aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud zabuuran baan siinay kitaabkaas aayaddan marka waxay leeyihiin yacni markuu allah kasoo sheekeeyey cuyuubta iyo dunuubtooda markuu rabbi kasoo sheekeeyey iyo sida ay wixii alla soo dejiyey ay u diidaayeen ayaa waxay yidhaahdeen maa anzala allahu calaa basharin min shay muuse kadib bashar ilaahay waxba kuma soo dejinin haddana waxaasay keeneenoo nebiyullaahi muusa ka gadaale cid wax lagu soo dejiyey ma jirin sidaabay dhaheen markaasaa waxaa la leeyahay sidaa maahane adigaan nebiyullaahi maxamed rasuul cusub ma tihide oo risaalada ku cusube ee sida aan adiga kugu waxyo oo nuux ugu waxyoonnay oo aan sidaan kugu waxyoonaan rususha kalena aan ugu waxyoonnay qul maa kuntu bidcan min arusul inaa anagu awxaynaa waanu waxyoonnay ilayka adiga xaggaaga ayaan u waxyoonnay nebiga sharafaa ugu sugan marka iyo tashriif sharfid la sharfayo isagaa laga bilaabay isagoo khaatamu rusul ah waayo waxaa hadda markaas laysku haysto nebiga risaaladiisaa laysku hayaa iyadaa laga bilaabay marka adigaan ku waxyoonnaa alla leeyahay kamaa sidii awxaynaa ilaa nuuxin aan ugu waxyoonnay iyo wanabiyiina nebiyaalkii min bacdihi nabiyullaahi nuux gadaashiisa ah ahaayeen wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ibraahiimaanu u waxyoonnay wa ismaaciilaan u waxyoonnay wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaati wa ciisaa baanu u waxyoonnay wa ayuuba wa yuunusa wa haaruuna wa sulaymaana intaaba waa u waxyoonnay intaa marka kuwa yacni ka dambeeyey nebiyullaahi muusa baa ayaa ku jiraan marka muuse ka gadaale waa waxyoonnay rusul baanu u waxyoonno alla leeyahay ayb wa aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud zabuuran baan siinay zabuur baan siinay daawuudna zabuurta marka kitaab nabiyullaahi daawuud la siiyo tasbiixyo u badnayd bay ahayd ee markuu ku luuqeeyana shimbiraha ayaa ka daba qaadi jiray cod aad u macaan ayuu lahaa nabiyullaahi daawuud sida nebiga sheegay sal alla l slam wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qablu wa rusulan lam naqsushum calayk wa arsalnaa waxaanu dirnay rusulan rusul ayaanu dirnay rususha oo qad qasasnaa aanu qisaynay hum iyaga aanu ku qisaynay calayka adiga korkaaga aanu ku qisaynay min qablu yacnii hadda ka hor yacni min qabli yacnii aayaddan ka hor iyo wa rusulan ayaanu dirnay rusul rususha oo lam naqsushum aanan qisaynin calayka korkaaga aanan kugu qisaynin wakalama allaahu alla wuxuu la hadlay muusaa muuseu la hadlay takliiman la hadlitaan ayuu la hadlay rusulan ayaan dirnay mubashiriina xaal ee yacni rususha oo mubashiriina bishaaraynayaan wamundiriina digayaan lianlaa yakuuna si uunan ugu ahaanin linnaasi dadka saynan ugu ahaanin cala allaahi alla korkiisa xujatun wax xujo a saynan dushooda alla korkiisa aynan ugu ahaanin bacda arusuli rususha diritaankooda ka gadaale wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday casiizan alla addoommadiisa ka adag xakiiman oo falsan wa rusulantan waxaa ku bannaan marka wa arsalnaa rusulan in lasoo qadaro ficil loo qadaro waxaa kaloo ku bannaan min baabi alishtigaal in laga dhigo waqasasnaa rusulan qad qasasnaahum oo middaa dambe marka tafsiir ay u tahay labada waa iska jaa-is wa arsalnaa waxaanu dirnay rusulan rusul ayaan soo dirnay rususha oo qad qasasnaahum aanu qisaynay calayka korkaaga aanu ku qisaynay qisooyinkooda aan kaaga warannay min qablu hadda ka hor ayb wa rusulan wa arsalnaa rusulan rusulna waanu dirnay kale rususha oo lam naqsushum aanan qisaynin calayka korkaaga aanan kaaga qisaynin kuwo waxaa jira aan dirnay adigana aanan qisadooda kuu sheegin wakallama allaahu alla wuxuu la hadlay muusa nabiyullaahi muuse takliiman la hadlitaan marka takliiman masderkani caamilkiisu waa kallamadaas waa iska muuqataa waana masderun yu-akidu caamilahu waa masder caamilkiisa xoojinayo waxaana loo keenay oo masderka loogu xoojiyey caamilkiisa inuu majaaska meesha ka anfiyo oo waxa hadlay alle inuu yahay hadalna inuu la hadlay marka wakaa ilaa allah muuse la hadlay la hadlid haddii lagu yidhaah cid kalea loo soo mariyey iyo yacni meelo kale u ka maqlay iyo inaynan ahaynad fahmaysaa oo si toos ah uu rabbi ula hadlay subxaanahu watacaala ee duuru saynaa markii lagu ballamiyey waa kii marka alle la hadlay uu yidhi inii ana rabuka fakhlacn calayka inaka bilwaadi اlmuqadasi طuwaa waana اkhtartuka faاstamic limaa yuuxaa inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana faacbudnii waaqim الsalaata lidikrii makhluuq maba dhihi karaba sidaas inanii ana allahu makhluuq ma dhihi karo ayb marka wakalama allahu muusa takliiman waay waxaan ka qaayaddaa markaa culimada waxay ka qaateen in ilaahay ou hadlo sida uu doono u hadlaa markau doono u hadlaa cidduu doono la hadlaya sawdka allana waa ka waa waa ka duwan yahay sawdka makhluuqa oo xadiidku wuxuu ahaa yacni in allaha tacaala yunaadii bisawtin ilaahay sawd ayuu ku dhawaaqayaa aakhiro marka la tago yasmacu yasmacuhu ou maqlaya man qaruba waman bacuda kan dhow iyo kan dheer isku sibay u maqlayaan adiga codkaaga qof dhow iyo qof dheer isku si uma maqashii kartid marka waa in ilaahay subxaanahu watacaala ou hadlaayo hadalkuna sifo ammaan ah waayo waayo markii asnaamta wax laga sheegayey cibaada inaynan astaahilin laga hadlaayo nabiyullaahi ibraahim ou jejebinayay waa kii dhahaya maa lakum laa tandiquun war maxaad u dhawaaqi la-dihiin yani xataa dhawaaq ma awoodaan waayo sidee la idiin caabudaya haddii la yidhaha ilaahayna ma hadlo ma dhawaaqa haddii la dhaho asnaamtii baa lagu shabahaa sow maaha iyaga marka waxay ka cararayaan ilaahay waa hadlaa haddii la dhaho in bani aadamka lagu shabaho taa marka yacni waxaaba kasii daran in dhagax lagu shabaho soo maaha ilaahay dhagaxna ma shabaho bani aadamna ma shabaho khalqigiisao dhan ilaahay ma shabaho hadalkiisa iyo sifadiisa iyo way ka duwan tahay bani aadamka iyagu yacni tilmaamahooda waxaana ku tusaya rabbi markuu waxyiga ku hadlo malaa'igta oo dhan geb waa dhacayaanoo waa hoganayaan markaasay yacni sacqa ayaa qabanayso suuxdin ayaa qabanayso markaasay markaa ay ka ba'do xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maadaa qaala rabbukum qaaluu lxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir marka adiga sawdkaagu muxuu ka qaban karaa dad yani yaa sawdkaaga la dhacayo adiga marka ilaahay ma hadlo in la yidhaha aada waa edab darro iyo nuqsaan iyo weliba kufri waayo in la yidhaha rabbi ma hadlo isagana uu sheeganaa uu leeyahay waan hadlaa uu dhahaya aadna masaladan marka alimaamu lbukhaari kitaabkiisa khalqu afcaali ilcibaadka aada isagaaba ugu faahfaahiyey imaamkaa weyne alimaamu lbukhaari ee saxiixa iska leh wa kalama allahu alla wuxuu la hadlay muusa muuse u la hadlay takliiman la hadlitaan buu la hadlay waa xaqiiqa marka hadalka alle subxaanahu watacaala uu nabiyullaahi muusa la hadlay aakhira hadalka inuu hadlayana waa la tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalama laftiisa yacnii darajadan ma helay marka laga hadlayo culimada qaar haabay leeyihiin markii la dheelmiyey oo la dhaafsiiyey meel walba meelihii markaa yacni sidratulmuntaha ou dhaafay ilaa meel waxa aqlaamtu ay qorayaan uu ka maqlo uu tegey salaadii buu alla ku farad yeelay toos buu ula hadlay baa la yidhi ayb rusulan mubashiriina wamundiriin wa arsalnaa waxaanu dirnay rusulan baan dirnay waa dhihi kartaa haddana tak rusulanta horena waa ka bedeli kartaa haddaad doonta bedelka noocan oo kale takraar ay dhahaan qaarkood nusiba bitakraari ay bilbedeliyati wa arsalnaa waxaanu dirnay rusulan baan dirnay rususha oo mubashiriina bishaaraynayaan kuwa bishaaraynaya ah wa mundiriina kuwa digaaya ah lianlaa yakuuna maxaan u dirnayn lianlaa yakuuna si uunan ugu ahaanin linnaasi dadka saynan ugu ahaanin calallaahi alle korkiisa xujatun aynan ugu yeelanin bacda rusuli rususha diritaankooda kadib yacnii rususha ka gadaala yacnii dadku inaynan xujo helin waayo haddii rusul lasoo diray dadkii diintu ay soo gaartay ee markaa qofkii marmar marmarsiya dadkii ma helayaan haddii kale maxay dhihi lahaayeen walowlaa an tusiibahum musiibatun fayaquuluu rabbanaa lowlaa arsalta ilaynaa rasuula fanatabica aayaatika wanakuuna min almu'miniin waxay dhahayaan marka ilaahu maad yacni rusul maxaad noogu soo diri weysay aan raacno markaa rusushaas mu'miniin ahaanee inaynan taas dhihin darteed ayuu alla rasul soo diray hadda hadday sidaa dheh maagaan waa laidiin soo diray ayaa laleeyahay rusushiina marka xujada alle oo wax ku ciqaabaya ilaahay waa kala yaqaanaa cilmina waa u leeyahay qofka aan alle qofka aan rumayneynin iyo qofka rumaynaya rususha isagoo og haddana dadka aakhiro markay tagaan ku ciqaabi maayo wuxuu isaga ku og yahay oo ma dhahaayo anaa idinku og haddaan rasuul idiin soo diri lahaa xataa waad kufri lahaydeen sidaas darteedaan idiin naarayaa ma dhahaayo ilaahay saas cadaaladiisa waxaa ka mid ah dadka inuu yacni rusul inuu soo diraayo luqadii dadka ku hadasho dadkii caqli inuu siinayo wax ay ku dhegaystaan aalad ay wax ku maqlaan inuu siinayo markaas oy ayaguba cudurdaar saa loo cudurdaar tiro ayuu alla cadaaba wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula masalada marka iyada ku saabsan dee qiyaamu lxuja iyona waxaan uga hadli doonaa in sha allahu tacaala wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun markaan gaarno fi suurati tawba in sha allahu tacaala ayb wakaana allahu alla wuxuu ahaaday casiizan alla addoommadiisa ka adag xakiiman falsan laakin illaahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bicilmih laakintan marka istidraagan wuxuu keensanayaa jumlo inay ka horeyso jumladaa marka waxay tahay marka inaa awxaynaa ilayka ay soo degtay ayay waxay yidhaahdeen maa nashhadu laka bi hada markay aayaddan soo degtay dheen annaga kuu markhaati kici mayna in lagu waxyooday markaasu alla wuxuu leeyahy laakin illaahu idinka inaydnan ii markhaati kicin iska badaaya yani markay yidhaahdeen kuu markhaati kici mayno ayaa marka alla wuxuu yidhi laakin lagu noqoyay allaahu tooda iska daa allaahu allaa yashhadu markhaati kacayo bimaa kii ku kii ku markhaati furayo anzala uu dejiyey ilayka adiga xaggaaga uu usoo dejiyey allah ku markhaati kacayo kaas oo sheegayo anzala alla wuu soo dejiyey hu shayga ou adiga xaggaaga usoo dejiyey qur-aanka ah bicilmihi ogaalkiisuu kusoo dejiyey ou og yahay inaad adiga u qalanto in lagugu soo dejiyey ay bicilmin ogaal buu kusoo dejiyey minhu xaggiisa ka ahaaday biannahu biannaka adiga khiiratuhu inaad tahay yani midkau alla doortay kan risaalada ku habboon inaad tahay ogaal ou og yahay oo alla kusoo dejiyey risaaladan wاlmalaaئikatu malaaئigtuna yashhaduuna way markhaati kacayaan waa markhaati furayaan wakafaa biاllaahi wakafa llaahu allah ku filan shahiidan mid markhaati furo markhaati fure ahaan allah ku filan laakiin lagu noqoyay allaahu allah yashhadu ka markhaati furayo bimaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey allah ka markhaati kacayo hadday iyagu diideen ilaahay baaba ka markhaati kacayo anzala alla wuu soo dejiyey hu shaygaa adiga uu kugu soo dejiyey qur-aanka ah bicilmihi buu kusoo dejiyey ogaalkiisa bicilmin ogaal minhu isaga xaggiisa ka ahaaday inaad adigii u qalanto ayb addoommada inaad adiga uga qalanto kan ay tahay in lagu soo dejiyey inaad tahay ama qur-aankii alle cilmigiisuu kusoo dejiyeyo ogaa yacni waxa alla og yahay cilmiga alle de meel celinaysa ma leh cilmiga alle marka waa waasi wax walbana waa ka yacnii waa gaa meel uunan gaarayninna ma laha allihii marka sidaa u ogaalka badnaa ee koonkaanna iska lahaa yaa cilmigiisa qur-aanka kusoo dejiyey marka adda axkaamtiisu waa cadaalad akhbaartiisu waa run cilmiga isaga ku jiraa marka meeshaa marka waxaa laga qaadanaya inuu alla sifatu lcilmi inuu ku sifaysan yahay allah aan caabudno alla cilmi iyo ogaal ku sifaysan ayb maadaama cilmigii isaga loo tiiriyey cilmiguna shay keligiis iska taagnaan kara ounan ahayn ilaa inuu cid ku qumo daatadeeda maahane ee mar haddii alle isu tiiriyey waxyaabaha sidan oo kale rabbi isugu idaafeynayo macnaheedu waa idaafo oo sifa ah waa wasfi ahaan waa ku sifaysan yahay wixii keligiis meel gooni isu taagi karana hadduu alla isu nisbeeyo hadduu isu idaafeeyo sida naaqatallaahi iyo kale iyo beytullaahi iyo kalena tilmaan ilaahay uma ahan kuwaase tashriif darteed ayaa alla uu isugu idaafeeyey sidaasna marka wixii sifo noqon kara iyo waxaan noqon karin aimada saas ibnu khuseyme kitaabu tawxiid buu uga hadlay waalmalaa-ikatu malaa-igtiina yashhaduuna way ka marqaati kacayaan ahlu cilmigana meel kaleu alla ku sheego iyaguna waa ka marqaati furayaan qul kafaa billaahi shahiidan beynii wa beynakum markuu alla yidhi allah yacni innaga idinka dhexdeenna ilaahay baa markhaati ugu filan waman cindahu cilmu lkitaab cidda marka kitaabka cilmigiisa agtooda ay tahayna markhaati ay noo tahay wakafaa billaahi wakafa allaahu allah ku filan shahiidan ku markhaati kaco ahaan allah ugu filan in اladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllahi qad daluu dalaala baciida in aladiina kuwa kafaruu kufriyey wasaduu celiyey annaasa dadka ka celiyey can sabiili اllahi ilaahay jidkiisa ka celiyey qad xaqiiqa ahe dalluu way dhumeen dalaalan dhumid ayay dhumeen dhumitaan dhumida oo baciidan aada u fog in aladiina kuwa kafaruu kufriyey wadalamuu dulmi falay maxay ku dulmi faleenna bimuqaamihim cala lkufri gaalnimada ay ku dulnagi yihiin calaa cilmin minhum weliba iyagoo ogaal u leh bidulmihim ay ulmi yani ay dulmiga ay la imaanayaan cibaadallahi ilaahay addoomihiisa ay dulminayaan marka kufriga ogaal iyagoo cilmi u leh ay dul taagan yihiin weeyaan marka yacnii dulmiga ay naftooda dulmiyeen addoomadii allana waa dulminayaanoo cibaa inay alla caabudaanay ka hor taagan yihiin ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wadalamuu dulmi falay lam yakun illaahu alla ma uunan ahayn liyakfira lahum inuu dhaafayo iyaga oo dembigooda alla ma uunan ahayn inuu dhaafayo walaa liyahdiyahum inuu ku yacni alla inuu hanuuninayana ma ahayn dariiqan ku hanuuninaya jid ilaa dariiqa jahannama jahannamo dariiqeeda ma ahani khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraya fiiha jahannamo ku waaraya abaddan weligood wa kaana daalika kaagaas wuxuu ahaaday yasiiran mid fudayd badan cala llahi alla korkiisa ku fudud marka walaa liyahdiyahum ariiqantan macnaheedu waxaa weeyaan maa kaana allahu liyuwafiqahum ilaahay ma uunan ahayn mid waafajinaya liariiqin jid oo min aduruqi alatii yanaaluuna bihaa hawaab allahi jidadka ay ilaahay hawaabkiisa ku gaaraan mid kamida ilaahay ma waafajinayo kuwaas ayb wayasiluuna biluzuumiha ila aljanna yacni jidadka hadday laazimaan jannada gaarsiiyo mid kamida xataa ku toosin maayo alle oo tawfiiqdow alla ka qaaday walaa liyahdiyahum ku ku hanuunin alla yacni mid ku hanuuninayana ma aha dariiqan jid inuu ku toosinayana alla ma uunan ahayn ayb ilaa dariiqa jahannama istinaha mutasilna waa laga dhigi karaayo walaa liyahdiyahum ariiqan ilaa ariiqa jahannama maahani toosintaa marka ariiqu jahanam miyuu ku toosinayaa marka ee waxaa iyaga markaa yacni qadaran sidaas waa waa tahay waxa dooranayo camalka samaynayo oo naarta u camal falayana waa iyaga ama ilaa ariiqa jahanama in laga dhigo istinaha munqaic oo marka macnaha uu noqdo laakiin lagu noq laakiin lagu noqoye yaslukuuna ariiqa jahanama ilaahay dariiq ku toosin maayo laakiin ilaa dariiqa jahannama laakin yaslukuuna waxay qaadayaan dariiqa jahanamay qaadayaan khaalidiina xaalay yihiin kuwii waaraya fiiha jahannamo ku waaraya abaddan weligood wa kaana dalika kaagaas wuxuu ahaaday yasiiran mid fudayd badan calalahi alla korkiisa ku fudud yaa ayuha nnaasu qad jaa-akum alrasuulu bilxaqi min rabbikum yaa ayuha hoy annaasu dadow qad xaqiiqe ah jaa-akum waxaa idin yimid alrasuulu rasuulkii baa idin yimid bilxaqi xaq xaal uu ku dheehan yahay ama bilxaqi xaqii buu idinla yimid min rabbikum rabbigiin xaggiisa xaal uu ka ahaaday xaqaasi ee faaaminuu rumeeya faaaminuu rumeeya khayran yakunil iimaanu iimaanku wuxuu ahaanayaa khayran ku khayr badan lakum idinka idin khayr badan ayuu ahaanayaaye wain takfuruu haddaad kufrisaan fa ina lilaahi allowmbaa iska leh maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday waalardi dhulka dhexdiisa ahaaday wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman ku ogaal badan xakiiman falsan sidaa yeela ayaa la leeyahay marka dadkeena yaa ayuhaahoy annaasu dadow qad xaqiiqe ah jaa-akum waxaa idin yimid alrasuulu rasuulkii baa idin yimid bilxaqi buu idinla yimid amase bilxaqi multabisan xaal uu yahay mid ku dheehan bilxaqi ku dheehan min rabbikum xagga rabbigiinna xaal uu ka ahaaday xaqaasi fa aaminuu haddaba rumeeya oo iimaan ku qaabila rasuulkaa idin yimid iimaan ku qaabila khayran lakum yakunil iimaanu iimaanku ahaadee markaa wuxuu idiin ahaanayaa khayran mid khayr badan lakum idinka idiin khayr badan buu ahaanayaa marka khayrantan macaamilkeeda waa kaana iyo ismigeedu xadfan waa yakunil iimaanu khayran lakum wain takfuruu haddaad kufrisaan fa ina lilaahi allo unbau usugnaaday maa waxa fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday wakaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman ku ogaal badan xakiiman falsan yaa ahla اlkitaabi laa tagluu fii diinikum walaa taquuluu cala allahi ila اlxaq yaa ayuhaaho yaa ahla اlkitaabi ahlu kitaabow laa tagluu ha ku xadgudbinina fii diinikum ha ku xadgudbinina diinkiina yani diinkiina ha ku xadgudbinina ma waxaa laga wadaa diinkiina baailka ha iskaga xadgudbininoo ku jooga miyaa laga wadaa maya saas ma aha fii diinikum macnaha diinta la ydinka dalbaayo inaad gashaan macnaha marka fii diinikumta ku jirtaa waxay tahay diinkiina daacada la ydinka rabo ilaa addiin huwa daacatu waay diinku waa daaco waay daacada marka la ydinka dalbay ee la ydinka rabo ee alla idin amraya ha ku xadgudbinina ayb aayadahan marka yahuud markii laga soo sheekeeyey nasaarada hadda marka aayadahani ay ka waramayaan marka yaa ahlalkitaabi baa la yidhi laakiin nasaaradaa loo jeeda bidaliili aayadda aakhirkeeda yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow laa takluu ha ku xadgudbinina fii diinikum diinkiina diinkii la idin amray ee inaad alla daacadiisa gashaan ah ha ku xadgudbinina walaa taquuluu ha dhihinina cala allaahi alla korkiisa ha ku oranina ila alxaqa xaq ma ahane ila alqowla alxaqa qowlkii dhabta ahaa ma ahane ilaahay korkiisa wax kale haku dhihinina haku been abuuranina inamaa wax kale ma ahane almasiixu masiix ciisaa ciise ibnu maryama ahaa rasuulullaahi waaye ilaahay rasuulkiisii un waaye wa kelimatuhu kelimadii alla waaye kelmaddaa oo alqaa alla uu tuuray haa kelmaddaa uu tuuray ilaa maryama maryam xaggeeda uu u tuuray iyo wa ruuxun ruux waayo ruuxda oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo xag alle ka timid oo ilaahay uu khalqay uu leeyahay isaga fa aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rusulihi rusushiisii rumeeya walaa taquuluuha dhihinina halaahatun alaalihatu ilaahyada iyo macbuudiyaalku halaahatun saddex waayo ha dhihinina intahuu ka joogsada khayran yakunil intihaau ka joogsigu wuxuu ahaanayaa khayran khayr buu lakum idinka idiin ahaanayaaye inamaa wax kale maahne allaahu allah ilaahun waa macbuud waaxidun mid keliyata awe hal macbuud a subxaanahu tansiihan nasahnaan iyo hufnaan ayaa lahu isaga usugnaatay an yakuuna min an yakuuna inuu u ahaado ayay hufnaan uga uga sugnaatay xaggiisa lahu isaga inay u ahaado inuu u ahaado waladun walad ubad inay u ahaadaan ayuu ka hufan yahay alle lahu lilaahi alle unbuu usugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo maa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan wakiilan kula tala saarta ahaan quluwiga marka ahlu kitaabka lagu sheegaayo labada noocba waa qabeenoo yahuud iyo nasaaro asalka quluwigana waxaa laga wadaa mujaawasatu lxad xadka in la tallaabo xadku marka qofka laba siba waa u tallaabi karaa si waxa ay tahay shaygaani meeshii uu joogay inuu ka kormariyo waana midda ay nasaarada ku dhaceen waayo ilaa yacnii nebiyullaahi ciisa waa makhluuq ilaahay waay allah abuuray isaga hooyaa dhashay ilaahna ma aha ina ilaahna ma aha wax uu ilaahay la wadaago ou la leeyahay ina ma jiraan marka in makhluuq ilaahay abuuray oo rasuul ah oo addoon alla ah in inta laga badbadiyo xadkiisa la dhaafiyo ilaah laga dhigo waa quluwigan layska reebay walidaalika tanoo kale annagana nebigeenna waa naga reebay sala allahu calayhi wasalam oo xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan bukhaari kitaabulambiyaa uu kusoo saaray min xadiidi cumar wuxuu ahaa laa turuunii kamaa atrat innasaara bna maryam war aniga haygu xadgudbinina sida ay nasaarada ciise ugu xadgudbeen inamaa ana cabdun anu addoonaan ahay faquluu cabdullaahi warasuuluhu dhaha addoonkii alle rasuulkii alle sidaa dhaha ee noloshiisu nebiga sidaasuu quluwiga dadka uga celi jiray in isaga la gaarsiiyo meel yacni aan ahayn darajadiisaba aan ahayn oo uluuhiye in la gaarsiiyo oo yacni markaa nebiga in la baryo isaga iyo in markii dhibaato kurba ay dhacdo isaga loo qayshado yaa rasuulallaahi la yidhaahda iyo waxyaabaha nebigu sala allahu calayhi wasalam raalli kama ahayn markuu noolaana waa ii duceey baa la dhihi jiray waa ducey jiray waxaa kaloo markii uu dhinto ka gadaalana nebiga waa ka taxadaray yacni markuu dhinto kabacdina inaan lagu quluwi lagu samaynin oo xadiid muwada-a ku sugan baa wuxuu ahaa laa tajcaluu qabrii wathanan yucbad qabrigayga ha ka dhiganina sanam la caabudo qabrigayga ha ka yeelanina allahuma waxaan ujeedaa allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad sidaas aha ilaahu qabrigayga ha ka dhigin sanam la caabudo haddii marka qubuuraha aan lagu fidnoobaynin nebiga ilaahay kamaba baryeen arrintaasoo maaha arrintaa marka waxay kutusaysaa dad badan dadka saalixiinta ee wan wanaagsan inay ku fidnoobi karaan waayo nebigii haddii uu rabbigiisii baryey inaan lagu fidnoobinna uu ka baryey isaga qabrigiisa aan lagu fidnoobin oo dadku aynan caabudin uu alla ka baryey arrintu arrin dhici kartoo nebigu uu ka baqsanaay bayba ahayd banaan marka in la yidhaha waxaa suuragal maahan mana dhici karaan iyada lafteedaa jaahilnimo ah ta kale haddana nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi qabrigiisa bannaan meel oo dadka qubuuraha caadiga oo dadka lagu aaso in isaga lagu aaso ma dhicin oo xadiidkii waa to ahaa lacna allahu alyahuuda wاnnasaara itakaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yuxadiru maa sanacuu caaisha waxay tihi walowlaa dalika ubriza qabruhu nebigu wuxuu yihi intounan dhimanin weliba wax yar shan maalin ka hor ayuu yidhi war yahuud iyo nasaara allaha lacnado ambiyadooda qubuurahoodiibay waxay ka dhigteen masaajid markaasay waxay tihi wuxuu nebigu ka digaa waxay sameeyeen in la sameeyo ayaga markaasay waxay tihi arrintaa haddaan laga baqaynin qabrigiisa ban waa lasoo bannaan dhigi lahaa marka nebiga qabrigiisa bannaan lama dhigin meeshii uu ku dhintay oo gurigiisii ahayd baa lagu duugay xujratu caa-isha bannaanna ma ahayn oo ninkii rabo waa inuu guriga isti-idaan weydiisto caa-ishaana deganayd meesha oo marka ma sahlanayn qof walba inuu iska soo galgalo taas marka waxaa laga cabsaday bannaan haddii la geeyo wuxuu ka baqay in masaajidba laga dhigtaba maantana de meelaha qaarkood haddaad aragtaan qubuuraha qaarkood yacni qubad baa weli walba ayaa loo dhisay mixraabna waa loo sameeyey halkaasaa ducada lagu aqbalaayo dadku halkaasay iska fadhiyaan waxyaabahaasoo dhan marka waxay keenaysaa marka yani guluwi lagu sameynayo diinkii waay dadka saalixiinta lagu sameynayo aslu shirkina wuxuu ka bilowday dadka saalixiinta guluwi lagu sameeyo wa qaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan ilaa aakhiri alaaya suuratu nuuxaan ugu tegaynaa ibnu cabaasaana sidaas yidhi oo macneeyey guluwiga dhinac kalena waa u jiraayo waxay tahay jafaa gaabin xuquuqda ambiyada iyo derajada ambiyadu ay leeyihiin in hoos looga dhiga maaha middaa iyadana yahuuddaa ku sifaysnayd waa kuwa nabiyullaahi ciisa inay dileen isku dayaa inay dilaan isku dayey waa kuwa maryam iyo nabiyullaahi ciisa cay jiray oo nebi ciise marka waxay dhihi jireen ibnu zinyatin waaye ayay ku tilmaami jireen waa guluwi isagana oo in la gaabiyana lama rabo in la dheereeyana lama rabo xaqana waa wasadkaa marka asbaabaha marka badanaa guluwiga keenana waa jahli sababka ugu weyn waa jaahilnimo waayo xataa dadka muslimiinta dhexdooda guluwiga ka jiro haddaad aada ugu dhabo gasho wuxuu ka galaa jahli shareecada waxaa asal u ah alqur'aan wasunna waxaa soo raaca marka furuuc u ah alijmaacu waalqiyaas luqadna waa leedahay shareecada oo luqa carabi ah baa ay kusoo degtay qofkii haddii uunan maxaawirtaas uunan fahmin luqadii shareecada ounan fahmin wax badan aanu ka aqoonin qur-aankii iyo sunnadii ounan wax badan ka aqoonin habka qur-aanka iyo sunnada axkaamta loogala soo baxo ounan aqoonin waxaa ku dhacaya marka quluwi waxaa laga yaabaa inuu aayaddii qeyb ka qabsado qeyb kalena uu ka tago axkaamna uu ka dhaliyo waana dhacdayoo yasiidulfaqiir nin la dhihi jiray oo taabiciinta ka mid ahbaa wuxuu yidhi ra'yiga khawaarijta ayaa igalay mar mararka ka mid ah waxaan arkay buu yidhi jaabir binu cabdillaahi oo meel dadka wax ugu sheegayo wuxuu ka sheekeynayay yidhi markaas ee qiso ahayd dadka dad naarta inta la geliyey laga soo bixinayo shafaacada looga soo bixinayo oo jannada lasoo gelinayo oo ka warramayo marka xadiid dheer markaas baa waxaan idhi yidhi war dadka kale aanba la yaabne waa maxay odaygan weyn oo asxaabtii nebiga ka mida wuxuu sheegaya qof naarta galay ayaa soo baxayo ninkan weynoo waxaa ku hadlaa maxay tahay isagaa isla toosan saxaabigii nebiga cilmiga afkiisa ka qaatayna wuxuu u haystaa inuuna waxba aqoonin marka isagay ku dabagedisan tahay ma is oga dadkii baa damcay marka xertii jaabir wa wacdinaya baa waxay damceen inay ku dhacaanoo ay u gacan qaadaan markaasuu ka celiyey wuxuuna ahaa buu yidhi waa nin yani wau ka dulqaad badnaayuu yidhi u kaadiye dhaafa markaasuu wuxuu akriyeeyey markaa kiibaa yasiidulfaqiir baa marka wuxuu akriyey aayad suurat lmaa-ida ku jirto yuriiduuna an yakrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim ilaahay sidaasuu dhahaa see naarta looga soo bixina allahba wuxuu leeyahay waxay rabaan inay kasoo baxaan mana kasoo baxayaan adigana waxbaa soo baxayaad leedahay markaasuu yidhi aayadda ka horeysa akri buu yidhi nacam ina aladiina kafaruu low ana lahum ma fi lardi jamiica wamidlahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi ywmi اlqiyaamati ma tuqbila minhum walahum cadaabun aliim yuriiduuna markaas yaa laga hadlaa marka kuwaan yuriiduunadan yaa waaye ina aladiina kafaruu marka wuxuu yihi kuwaasaan kasoo baxaynin markaas baa marka dig lagu soo yidhi nacam markaa qayb waxba u qaadanaa xadiidka iskaba dhaafa dadkan maanta guluwiga badan axaadiidta rasuulka mana akhristaan mana yaqaanaanoo ma akhrin karaan banaa sidee buu qofkaas marka sharci uga hadli karaa qof cilmigiisu intaa la egyahay nacam cilmigu aftahannimo iyo af soomaali ma aha nacam wuxuu u baahan yahay marka yacni xaqiiqa uu leeyahay qofka inuu xaqiiqdiisii marka uu barto markaasuu jaabir ku yidhi ma maqashay buu yihi qur-aanka ma akrisaa haa buu yihi suurat lisraa ma akrisay buu yihi wa min alleyli fatahajad bihi naafilata laka casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuudan ma akrisay buu yihi haa buu yihi ma taqaanaa buu yihi maqaamkaas maxmuudka ah markaasuu uga sheekeeyey maqaamka maxmuudka ilaa qur-aanku maqaam unbuu sheegay maqaamku waxaa ka sheekeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulkiina saxaabigaana wax ka maqlay asagiina inuu saxaabigan dhagaysto waa garab marsanaay marka mar walba dadka culimada haddii la garab mariyo mushkila halkaasi ka bilaabataa mushkila waxay ka bilaabataa dadka in culimada la garab mariyo ninaan adiga wax ku dhaamin ayaa wuxuu ku leeyahay culimo ma jirto xaq ma sheegaan qodax inay muddo ma ogola baatilay yani culimadan xagga ka mar culimadan waayahay anagoo juhaal ah meel ma gaari karnaa inagoo juhaal ah diinta maxaan ka sheegaynaa marka saa ma istiri marka waa in arrinkaa marka qofkan adiga ku dhahayo culimo waxba ha ka dhagaysanin culimo waa hallawday caama say u fiicnaanee marka duul culimadoodu hallawday caamada fiicnaanaysa xaggay joogtaa kuwan marka waa cawaam haddana ismoodo inay iyagu wax yaqaanaan waa kuwa ugu daran ayb waxaadna ka arkaysaa isbedelka mar walba un ku imaanayo waxaa laga yaabaa guluwiga meesha ugu daran uu maanta taagan yahay gaalaysiinta muslimiinta bidcaysiinta dadka yacni ahlu sunnaha ah buu maanta joogaa waxaad arkaysaa dhowr sano kabacdi dhinacii kale haddana isagoo taagan waxyaabaha marka waxaa keenayo cilmiga oo qofka ku yar jahliga aasaas isagaa u ah ayb mararka qaarna fahamkaa ka xumaanayo aayadda iyo xadiidka waxaa laga yaabaa isagu si inuu u fahamsan yahay laakiin fahamku qalad inuu yahay nacam walidaalika saxaabada marar badanay sixi jireen dadka waxyaaba marka faham ka qaldamay ay u sixi jireen ayb quluwigu marka waa in haddii marka quluwi in la iska fogeeyo la rabo in diinka la barto aqoon guud iyo iska yani waba yani wax iska sadxi ah iyo cilmi dhagood iyo cilmi dhagoodku haddaad wax ku qaadato wixii wacdiyi waa iska roon tahay laakiin inaad cilmi dhagood ku fadwooto cilmi dhagood inaad mujtamac ku gaalaysiiso cilmi dhagood inaad dad ku tabdiiciso meel uu ka imaanayo ma lahan ayb haddaad marka jarribtana dadka noocaas kuwa badan kuwa hor fadhiyo iyo ayaga cilmiga waxba iskuma dhaamaan bal kuwa hor fadhiyaa laga yaabaa inay dhaamaanba qaarkood ayb xarafta akriskeedaa dhib ku ah iyo kicinteeda marka allah sidaas wuxuu leeyahay ya yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow laa tagluu ha ku xadgudbinina fii diinikum diinkiinnii la idinka dalbay inaad rumaysaan walaa taquuluu ha dhihinina cala allahi alla korkiisana ila alxaqa xaq maaha wax kale ha ku dhihinina inamaa wax kale maahani almasiixu masiix ciisaa ciise ibnu maryama ahaa rasuulullaahi waaye ilaahay rasuulkiisii waaye wa kelimatuhu kelmaddii alla waaye kelmadda oo alqaahaa alla ou riday ilaa maryama maryam xaggeeda uu u riday wa kelimatuhu waaye maxaa laga wada hadda xaqiiqatanse nebiyullaahi ciisa kelmaddii alla ma yahay macnaha aayaddu waxay tahay kelmaddii allow ku samaysmay wey ee asagii baa kelmaddii alla ah ma aha lagama wada saas waayo kelimadda ilaahay kasoo baxayso sifo ilaahay leeyahay waay nabi ciisena waa makhluuq nabiyullaahi ciisa isaga waa makhluuq kalaamka allana makhluuq ma lagu tilmaami karo waayo qur-aanku makhluuq maaha hadalki alla uu ku hadlay way soo ma garanaysa marka wa kelimatuhu imaam axmed iyo a'imada ahlu sunnada waxay yidhaahdaan ey saara bikelimat illahi nabiyullahi ciisa kelimadda allow ku samaysmay waay macnaha ina mahala ciisa cinda allahi ka mahali aadama khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun suuratu aali cimraan aan kusoo marnay wa ruuxun ruux waaye ruuxda oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay mintan ibtidaa'iya waaye ee tabciidiya ma aha nasaaradu laakiin kirishtanku waxay ka dhigaan minhudan tabciidiyay minta ka dhigayaan macnaha marka ay soo baxaya muxuu noqonaa wa ruuxun ruux waaye minhu ilaahay yacni qeyb ka mid ah ah saasay u fasirayaan ayagana markaasay leeyihin qur-aankii baa waxaa ku jiro nabi ciise inuu qeyb ilaahay ka mida uu yahay aawe markaad tidhaahdid wa ruuxun minhudaanay soo qabsanay ay min bacdihi walidaalika dood baa dhacdayoo markaa alxusein bnu waaqid almarwasi iyo nin kirishtan ah baa dooday culimadii hore aimadii hore ka mid ahaa alxusein bnu waaqid almarwasi wuxuu yihi qur-aankaa waxay ku jirtaa in ciise uu ilaah yahay qeyb ilaah ka mida aawey markuu yidhi wa ruuxun minhudaanuu sheegay markaasuu wuxuu yidhi sidaas ma aha suurat ljaahiye aayad ku jirta oo akhriyo wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiica minhu haddii marka ciise minhudaan uu ku noqday ilaah cir iyo dhul waxa ku dhex jirana iyagana ilaahayay noqonayaan calaa xaddi zacmika sababto ah minhu baa xaggaasba ilaahay ku yidhi wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiica minhu cir iyo dhul waxa ku jiroo dhan minhu ilaahay qeyb ka mida waay haddii la dhaho ka waran muxuu marka nabiyullaahi ciisa uu dheeraanaa waxa dhul i cir ku jiroo dhanna ilaahiyay noqonayaan buu yidhi waa wareeray ninkii marka markaa wuxuu yidhi minhudan tabciid ma keenayo ibtidaa'iya waa mintuna daasal ibtidaa-aba yacni ay ku badan tahay sidaas markay dhacday kii nasraaniga ee kirishtanka waa soo islaamay marka baar markuu dhegaysto dooda uu dhegaystay wuu kusoo islaamay markaas baa waxaa ku dhalatay marka alxusein bnu waaqid almarwasi inuu kitaab alifo lagu magacaabo attanaadur juz buu alifay marka yani meesha marka annadaair aan ujeeda kitaab la yidhaha annadaair ayuu alifay haclabi tafsiirkiisa aada ugu ammaanay kitaabkaas oo wuxuu yidhi wa huwa kitaabun laa yuwaasiihi fii baabihi kitaabun baabkiisa wax u dhigmoo kitaab ma jiro nadaa-irta marka waxyaabaha isu eg eg waay oo macaanidooduna marka ay ku xiran tahay marka qur-aanku fahamkiisu faham iska sadxi oo nin cajami ah soo tuuraayo waa ka xeel dheeryahay nin luqadiiba ay cujmo badan uga sugan tahay inuu qur-aankan wax ka fahmay inta yiraahdo oo wax ku tuurtuuro marka dadka cuquubaad ku saar saaro waa ka weyn yahay walaa taq fa aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya warusulihi rusushiisii rumeeya walaa taquuluu ha dhihinina halaaatun alaalihatu ilaahyaalka halaaatun saddex waaye ha dhihinina waayo nasaaradao dhan waxay aaminsan yihiin saddex ilaah inay jirto qurdubi saasuu leeyahy qaarna waxay leeyihin kulligood ma qabaane qaar baa sidaas qaba ama badankood baa qabaan marka alla wuxuu leeyahy walaa taquuluu ha dhihinina halaaatun alaalihatu ilaahyaalku halaaatun saddex waaye ha dhihinina intahuu ka joogsada oo ka jooga yakun ilintihaau ka joogsigu wuxuu ahaanayaa khayran lakum mid idinka idin khayr badan inamaa wax kale maane allaahu alleh ilaahun macbuud waaye macbuudka oo waaxidun mid keliya ta waaye subxaanahu tansiihan nasahnaani iyo hufnaan baa lahu alla u sugnaatay muxuu ka nasahan yahayna an yakuuna min an yakuuna lahu inuu u ahaado waladun ubad inay u ahaadaan buu ka nasahan yahay waxa alle waa ka hufan yahay lahu lilaahi alla unbaa iskale maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday wakafaa billaahi allah ku filan wakiilan kula tala saarto lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah lan yastankifa ka santaagi maayo iyagii baa waxay yidhaahdeen markuu nebigu yani markay aayadahan soo degeen ciise waa rasuul alleh waa addoon alleh markay timid bay waxay yidhaahdeen marka ciisead ceebeynaysaad wax ka sheegaysaa markaasaa alla wuxuu le maya ciise laftiisa inuu ilaahay addoon u noqdo kama santaagin mana ka santaagayo lan yastankifa ka santaagi maayo almasiixu masiix nabiyullaahi ciisa an yakuuna inuu ahaado cabdan addoon lilaahi alla u ahaado addoon addoonkaoo lilaahi alla u sugnaaday sidaa inuu ahaado ka santaagi maayo ciise walalmalaa-ikatu malaa-igtii almuqarabuuna la dhoweeyeyna ka santaagi maayaan waman axadkii qofkii yastankif ka santaago can cibaadatihi alla addoom cibaadadiisa ka santaaga xaggeeda wayastakbir isweyneysiiyo fasayaxshuruhum alla wuu ururin doonaa ileyhi xaggiisa ayuu u ururin doonaa jamiican xaal ay yihiin dhammaantood iyagoo dhan ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa usoo ururinaya markaa nabiyullaahi ciisa iyo malaa-igtii ayaguba cibaadada alle kama santaagsana addoonnimada waa ogol yihiin nebiyullaahi moxamedna sidoo kale u ahay afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuran miyaanan jeclaanaynin addoon shukrin badan inaan ahaado ilaahay maqaamaadka waaweyn oo nebigiisa markuu ka hadlaayey addoonnimo unbaa lagu tilmaamaya subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraam tbaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina addoonnimada marka ambiyada ammaanay u ahayd waana jeclaayeen aayadda marka taasaa loogu jawaabay malaa-igta ilaahay xaggiisa loo dhoweeyeyna ka santaagi maayaan ayagana waman qofkii yastankif ka santaago can cibaadatihi alla cibaadadiisa wayastakbir isweyneysiiyo fasayaxshuruhum alla waa ururin doonaa ilayhi xaggiisa ayuu usoo ururin doonaa qiyaamaha jamiican xaaleyihiin dhammaantood fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban fa yuwafiihim alla waa u oofin doonaa ujuurahum ajaryaalkooda wayasiiduhum waa u kordhin doonaa min fadlihiba ugaayuu u kordhina xaggiisa uga kordhina waama aladiina kuwa istankafuu santaagay wastakbaruu isweyneysiiyey oo cibaadadii iska weyneysiiyey fa yucadibuhum alla waa cadaabi doonaa cadaaban buu cadaabi doonaa cadaabka oo aliiman muuliman xanuujinayo walaa yajiduuna ma helayaan lahum lianfusihim u heli maayaan min duunillaahi alla sokadiisa weliyan ku maamulo arrintooda walaa nasiiran iyo ku uhiiliyo yaa ayuhaahoy annaasu dadow qad xaqiiqa ah jaa-akum waxaa idiin yimid burhaanun xujaa idiin timid xujada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay nebigaana loo jeedaa sala allahu calayhi wasalam waayo isagaa xujo ku ah dadka naca xujaduu ku oogayaa wa anzalnaa waxaanu dejinnay ilaykum idinka xaggiina nuuran iftiin waxaad ku iftiinsataan waa qur-aankii nuurka oo mubiinan wax caddaynaya ama cad isagaba ayb faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla kuwa rumeeyey wactasamuu ku dhegay oo qabsaday bihi ilaahay xarigiisa qabsaday fasayudkhiluhum alla waa gelin doonaa fii raxmatin naxariis dhexdeeda uu gelin doonaa naxariista oo minhu xaggiisa ka ahaatay waa jannadii iyo wa fadlin dheeraad wayahdiihim waa hanuuninayaa alle kuwa ilayhi fadligaa xaggiisa oo ku hanuuninayaa ama wayahdiihim waa hanuuninayaa alleh ilayhi xaggiisa oo usoo hanuuninayaa siraadan jid ayuu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiiman toosan ystftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayaddanna aayaddii waxaa weeyaan aayadda suuradda ugu danbeyso irtiga ee dhaxalkayna ka hadlaysaa waxayna ka waramaysaa dadka dhinto iyaga oo aan ka tegin waalid yacni asal dhalay ayaga iyo farac ay dhaleen aan ka tegin waxa dhexlaayana ay yihiin walaalo ku aabba ku hooyo ah ama kuwo ku aabba keliya ay dhexlaayaan kuwa ku hooyada ah suuradda awalkeedaan kusoo marnay wain kaana rajulun yurahu kalaala meeshaasaan kusoo marnay meeshaani marka siday u dhexlayaan walaalaha meydka la dhashay ayaa aayaddaanu ay ka warramay xawaashidu siday wax u dhaxasho marka allah wuxuu leeyahay yastaftuunaka way kaa jawaab dalbayaan ifto iyo jawaab bay ku weydiinayaan qul dheh waxaad tidhaahdaa allaahu allaa yuftiikum idiin jawaabayo idiin fadwoonayo fi lkalaalati fii shani lkalaalati kalaalada shanigeeda kalaalana waxaa la yidhaha meydku marka uu ka teg yani uunan ka tegin yani asal ee farac toona in imru-un halaka in halaka hadduu halaagsamo imru-un qof halaka uu halaagsamo laysa lahu xaal ounan usugnaanin kaasi waladun qofkaa dhintayna waladun ounan usugnaanin ilmo walad marka la yidhaaha ilmihii ou dhalay wiilal iyo gabdho waxay rabaan ha ahaadaan ma joogaan wiilashiisu waxay sii dhaleenna waa iska walad wiilashiisu waxay sii dhaleen gabdhuhu ma aha in imru-un in halaka mru-un qof hadduu halaagsamo halaka uu halaagsamo u dhinto laysa lahu xaal ounan usugnaanin waladun wax ubad ah walad ounan ka tegin walxaal lahu ay usugnaatay kaasi meydkaasi qofkaa halaagsama ukhtun walaal oo hal ah ay usugnaatay falahaa walaashaa halkaa waxay leedahay nisfu maa shay niskii taraka uu ka tegay wixii ninkaa walaalkeed uu ka tegay nus ayay leedahay ama walaasheed qofkaa dhintay meyd baa dhintay hal walaaloo la dhalatay uu ka tegay ku hooyo ku aabba ama ku aabba bis waayo ayuu ka tegay wax kale ma farac iyo asal midna ma laha nis ayay walaashaasi leedahay wixii soo harayaa iskale fali owlaa rajulin dakarin casabadii marka kan adbasay u kala dhow yihiin waa kasoo hadalnay umuuraha casabada ku saabsan ayb walaashaan niska qaadanaysana hadda xaalad casaba ma joogto hadday xaalad casaba joogto iyada nis waxmaba qaada maa baqiyay wax ku qaadan lahayd markaas xaalad casaba siday noqonay waxaa la yidhaha qaacido ay tahay alakhawa yani alakhawaatu maca albanaati casabaat casaba maa maca algayra la yihaha walaalo iyo gabdha hadday isu yimaadaan walaaluhu casabay noqonayaan oo maalan meyd baa dhintay wuxuu ka tegay mas'aladaanna maabaa ahan hadda aayadda ay ka warramayso meydaa dhintay wuxuu ka tegay hal gabaroo uu dhalay isaga iyo walaashiis ayuu ka tegay ku hooyo ku aabba ah iyo walaal ku aabba uu ka tegay maalan say u qaadanayaan marka tan marka gabadhii nisay qaadanee bintadii gabadhii maa baqiya inta soo hartayna gabadhaana iskale walaashiis ku hooyo ku aabba ah walaalkan ku aabbaha waa iska tegaan waayo casabay noqotay gabadhaana casabo noqotay casabadana waxay ku kala xoog badan yihiin xagga qurbiga iyo xagga quwada hadda xagga quwaday uga xoog badatay waayo iyada hoo ku hooyo ku aabba way hooyo aabba casabaduna maalka waxba ma reebaan masalada aan ka hadlayn hadda laakiin taas maaha taa marka iyadu saasay noqoneen walxaal lahu uktun walaal markaa yacni ay usugnaatay falahaa walaashaa waxay leedahay nisfu maa shay niskii taraka uu ka tegay qofkaa walaalkeed ama walaasheed ahe dhimatay wa huwa isaguna walaalku wa huwa walaalkeed yarihu waa dhaxlayaa haa walaashiisa u dhaxlayaa hadday sidaas tahay gabaraa dhimatay walaalkeeday ka tagtay asalay farac midna kama tegin wa huwa marka walaal walaalkeed isaguna yarihu waa u dhaxlayaa haa walaashaas dhimatay oo walaashiiba u dhaxlayaa muxuu ka qaadanaa lama sheegin in lam yakun lahaa haddaynan usugnaanin gabadhaa dhimatay waladun wax walada haddaynan lahayn isagaa dhexlaay wuxuu qaadanaya lama sheegin maxaa laga fahmay marka meesha kulli inuu dareersanayo walaashiis ayaa dhimatay isaga bisaa walaal u ah ama waa ku hooyo ku aabba isaga ah kuwa kale ku aabba un waayo ee hadday kuwa ku hooyaan la joogaan de waa la qaadanayaan ayaga qeybtooda helaya wuxuu soo haray ayuu qaadanaya laakiin haddaynan kuwaa joogin isagaa kulli qaadanaya maalkiina casabe ahaantaasuuna u qaadanaya fa in kaanataa hadday ahaadaan labadan gabdhood yacni ithnatayn ithnatayni laba gabdhood hadday ahaadaan falahumaa waxay leeyihiin athuluthaani saddex udhig labo saddex meelood laba meel ayay leeyihiin mimaa kii xaggiisay ka leeyihiin taraka uu ka tegay meydka qof baa dhintay asali faracan ka tegin laba gabdhood oo la dhalatay uu ka tegay labada gabdhood thuluthaanay qaadanayaan saddex meelood labo wa in kaanuu haddii ay ahaadaan ikhwatan walaalo rijaalan rag iyo wa nisaan iyo iyo dumar hadday ahaadaan kuwan walaalaha ammaanta waa siman yihiin waana rag iyo dumar meedaa dhintay asalay farac kama tegin wuxuu ka tegay walaalo gabdho oo la dhashay walaalo wiilaloo la dhashay kulligoodna isku sib ay u yihiin markaasay u qaadanayaan falidakari midka labka ah mithlu xadil unhayayni laba dhadig dheeftood oo kalea usugnaanaysa marka marka lidakari mithlu xadil unhayayni baad u seena yubayin llahu alla wuu cadaynayaa lakum idinkau idin cadaynayaa an tadiluu lianlaa tadiluu si aydnan u dhumin axkaamtan waxaa laydinkugu cadaynayaa inaydnan dhumin wixii axkaamta sharciga khilaafsan waa dalaal iyo dhumid ilbaxnimona ma ahan xadaaradna ma aha xaqsiinna ma aha waa jowr iyo dulmi wallaahu alla bikulli shayin shay dhammaantii caliimun kii ku cilmi badan oo ku ogaal badan weeyaan isaga marka cilmigiisa ayuu alla sidaan u xukumay waxaa weeyaan marka addoommadu un inay aqbalaan maahane wax kale ma lahan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih